aanka u qaabilsan dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaad soomaaliya ka tirsanaya ay weerareen buu yidhi deegaano etoobiya ka mid ah oo aan sidaasi uga fogeyn xadka labada wadan haddaba si faahfaahinta arrintaasi aanu ogaano ayaa wariyaha b b c da xasandeeq cabdulaahi haybe wuxuu telefoonka kula xidhiiray madaxa hoggaanka nabadgelyada ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya yaasiin cabdi waris oo weydiiyey bal inuu uga warramo sidii ay wax u dhaceen haddaan faahfaahinkaa siiyo gobolka boollo degmada gallaadi qabalaha dhaadheer ayaa saaka laba iyo tobankii subaxnimo ayaa weerar waxaa ku soo qaadeen beshiana islamarkaanagaa dadkii deganaaye ee shacabka ah ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya weerar kusoo qaaday liyi booliska dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ayaa marka taqaanaa hawsha ay maqleen halka gurmed deg dega sameeyey isla marka halkaana cadowgii soo weeraray dadka shacabka aan waxba galabsanin in ay badbaadiyeen mataqaanaa tegey isla marka halkaana dagaal bay la galeen maleeshiyadii weerarka soo qaaday isla markaana maleeshiyadii laga saaray aagii maxaa khasaare oo ka dhashay dagaalkaasi kolley annaga xagganaga saddex shacaba meesha way ku dhimatay laba shacabana way ku dhaawacantay al askari ligii goolsina uu ku shahiiday halla uu nagaga dhaawacmay laakiin khasaaraha u badan kolley xaggoodu inuu ka dhacay oo dharbaaxa aada kulea gaadha waan waan filaynaa waana dareemaynaa laba gawaari oo waaweyn mataqaana kuwa tagnikana waanu ka gudnay waxaa jira dagaalo qabaa'il ku salaysan oo ka dhacaya deegaanada ka agdhow deegaanka soomaalida oo dhanka soomaaliya ah marka ma dagaaladii qabaa'ilka ku salaysnaa ayaa lugta la soo galay deegaanka maya maya kaasu kii maaha kan waa ku ka duwan oo mataqaanaa weji goonaha kale waxaa weeye sida aanu cadaynano ama aanu xogta mataqaanaa aan ku helnay aanu soo xaqiijinay maleeshiya beelaadka mataqaanaa galmudug ururka alkushaasna mataqaanaa xiriir laleh ayaa soona abaabulay soona waxeeyey mataqaana islamarkaana ujeedada ay rabaan maamulka galmudug in ay mataqaanaa deegaanka soomaalida qaybo ka midana mataqaanaa calankooda ay ka taagaan ay rabaan hadda ka hor ay isku dayeen iyadoon kow iyo laba iyo saddex ahayn dadka weerarka soo qaaday alqushaash bay xidhiir la leeyihiin baa tiri maxaad ola jeedaa ereygaas waxaan ola jeedaa dadku al-shabaab buu yaqaana laakiin annaku alqushaash baanu naqaanaa waxaad soo hadal qaaday ururka al-shabaab iyo dowlad goboleedka galmudug labadooduna way dagaalamaan marka haddii aad noo kala caddayso yaad la dagaalamaysaan annagu waxaan la dagaalamaynaa ururka al-shabaab iyo galmudug oo mataqaanaa isku mid oo midaysan oo mataqaanaa hoojiga u dagaalamayaan anagu aanu la dagaalamaynaa taa waxaa kuu caddayn karta galmudug waa al-shabaab geed aan loogu soo gabanin al-shabaab weeye haddii ayna haddii isleedahay al-shabaab baad la dagaalantayna al-shabaab waxaa la dagaalamay puntland baa la dagaalantay horta oo al-shabaab la dagaalantay firxadkii yaraa ee kasoo cararay mataqaanaa miyan waxaan kabaha aan la dulmasay haddii ay siis leeyihiin laydma oga waanu ogna taasaanu caddaynaynaa inay al-shabaab yihiin maxaad ku caddaynaysaan marka waxaan ku caddaynaynaa al-shabaab way la dagaalami lahaayeen de haddii ay ayna al-shabaab ahayn al-shabaab way la dagaalami lahaayeen dagaal ay la galeen oo cadcad oo mataqaanaa intaan waanu ka dilnay intaan waa ka waxaynay bartaan waanu kula dagaalanay yaa la arki lahaay oo cad hadda marka maxaa idin qorshe ah annaka waxaa noo qorshe ada waa cad qorshe anagu cad yahay annaku nin ururka argagixisada ma raba nabad nagama dhaxayso barkay joogaanna waanu waanu ku weeraraynaa deegaankanaga iyo dalkanagana waanu difaacanaynaa iyo dadkanaga ciddii dhulkanaga nooga timaadana hadalkeedba iskadaa
yaasiin cabdiwaris madaxa hoggaanka amniga ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya oo telefoonka ugu warramay wariyahayaga xasan deeq haddaba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ee soomaaliya oo b b c du ay la xidhiirtay ayaa waxa ay ka gaabsadeen wakhtigan in ay ka hadlaan eedahaasi ay soo jeediyeen madaxda deegaanka soomaalida